الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الحادي والخمسون نوعي كوبيو كونتوناد معرفة كن المعروفين بالأسماء نوعي كوبيو كونتوناد وحوية معرفة كن المعروفين كوي لو يقاني بالأسماء أسماء يكشروا بمقعي دودا كن يونيك أي لأيهن قرشديدي أي نوعني أبي الله weli adigu anwaacdii kunyooyinkunba inoo socotay sagaal qayboodna waan soo aragnay tani bal marka haddii kuwa la raaciyana si a'immada qaarkood u raaciyeen qeybtii tobnaad oo markaa kuwa inoogaba mida ayuunbay noqonaysaa laakiin waxau gooni ahaan waxa u saaray ibnu salaax saas baa imaam nawowina kutubtiisa iyagoo dee nooc gaara ay uguba yimaadeen qolooyinkii kitaabka nadmiya ibnu salaaxna sidaa ciraaqiyo barhkood waabay israaciyeen marka waxa ay tahay tani uun waa dadkan la garanaya ee magacoodii ku shuhroobay bal kuyooyinka ay leeyihiin oo magacuu ku shuhroobay taas baa dee si iyadana aan laba shaksi loogu kala qaadan oo loo ogaado un ka aad magaciisa taqaanay inuu kana yahay kunyadan lihi ayay gaar ahaantan ugaba hadlaan jani markan ka eegno nooci iminka inoogu dambeeya casharkii shalayto ee qismiga sagaalaad ahayd bay cagsigiisa noqonaysaa oo kaa hore wuxuu ahaa man ishtahara biha maca alcilmi biismih waa ruuxii ku shuhuroobay kunyo oo kunyadiisa aada loogu yaqaana laakiin magaciisii waa la garanayaa kunyadu laakiin ku shuhuro badayo had iyo goor kunyadu usoo noq ayuu ku yimaadaa kana taa cagsigeedun weeyaanoo muxuu noqon man ishtahara bismihi maca alcilmi bikunyatin weeye ismigiisaa lagu yaqaanaayo had iyo goor dee ugu soo noqnoqdaa ismigiisaa ka dawaraan calal alsina badan laakiin kunyadiisna waa mid la garanayo markaa jaanibkaa taa cagsigeed buu noqonayaa laakiin wuxuu uu ibnu salaax gaar ahaan ugu saaray a'immada kalena aanay eegin waxa weeyaanuun kuwaasi kunyooyinkaa lagu bilaabayay marka ruuxii la tarjamaynayo kanse waxaa lagu bilaabayaa magaciisa horreynaya ina magaciibuu ku shuhuroobay oo magaciibaa bilowgii yeelanayo intaasunbuu bal markaa yar kala farqintiisu ay tahay marka wuxuu yihi raxim sheekhu raximahu llahu tacaala min sha'nihi waa ruuxa halkan isaga bal noocan dee sha'nigiisa waxaa kaba mida kuwan dee macrifatu kuna almacruufiin doonaya inuu kaba hadlo an yubawaama kan dee noocan aan haynay koob iyo kontonaad an yubawaba in la baabeeyo oo calal asmaa'i magacyadii lagu baabeeyo taas baa sha'nigiisa kaba mid ah waayo asmaadii buu ku shuuroobay intii hore iyo qaybihii horeynu soo wada aragno o dhan waa kii markii uu kunyooyinka sheegaya yidhi in waxa weeyaan wa musanifuhu yubawibu calaa xuruufi lkuna kii iyada noocaa kitaab u dejinayay xarafkii kunyaduugama ayuu ku markaa binaynayaa kitaabkiisii macnaa markuu tarjamadii dhiganayo ee xuruuf kala duwan kuba timi horta xarfigii hamse hadduu ka bilaabo ciddii kunyadoodu ay hamse ka bilaabmaysau sheegaya haddana ciddii hamsadooduba ay ka bilaabmaysay marka kunyadii ku horraysiiyuu markaa magaciina sheegayaa tani waa taa cagsigeedoo magacii ayuu marka hore ku baabaynayaa oo tarjamadii lagu bilaabaya marka ruuxii waa hebel hebel hebel la yidhaahay oo dee nisbadiisiya wixii kale la sheego ayaa kunyadiisiina waxaa la odhanaya kunyadiisna waa taas oo kol haddii uu magacii kuba shuhuroobay dee sha'nigiisi waxa weeye in lagu baabeeyo magacyada lagu bilaabo kunyadna marka dambe la caddeeyo ka wuxuu uhi fa miman yukna fa miman dadkii waxaa kaba mid ama duulkii yukna looguba kunyoonayay biabi muxammedin min asaxaabati asxaabtii rasuulka kaba mida radia allahu canhum طalxatu wacabdالraxmaan bnu cawfi wاlxasan bnu caliyin whaabit bnu qaysin wakacb bnu xujrata walashcaث bnu qaysin wacabdullahi bnu jacfarin wbnu camrin wbnu buxaynata wغayrhm amsilada inoo iman doonta saxaabadii unbuu sheekhu kuba koobay baabkana lamaba xasrin karayo oo dee dadku kunyooyin bay lahaayeen in badan oo badanna magacyadooday kuba shuhrowday iyagoo kunyadoodiina laba garanayo haddaan kunyadooda la garanayn abwaabtii hore inaga gelaysaa haddii xataa kunyadooda la isku khilaafsan yahay iyadna noocii shanaad bay gelaysaa ee tan kunyadiina waa la garanayaa bal marka haddaba wuxuu yidhi qolooyinka kunyadooda abuu muxamed ay tahay asxaabtii rasuulka kaba mida maha dadkii kale waa dadka ay kunyadooda abuu muxamed ay tahay asxaabtii rasuulka ka mid ah waxa ka mid ah waa midhadh uun ayuu inoogaba sheegay intaa uu inoo tiriyey oo intaa uu inoo tiriyey mid kastaba waxa kunyadiisu ay tahay abuu muxamed adigu khilaaf in yar baa dhici karta inuu jiro waa cabdullaahi ibnu jacfar oo kale ay leeyihiin kunyadiisu waa abuu jacfar baa loo yaqaanaa bal taas oo kale thaabit ibnu qays oo ay barhkood yidhaaheen kunyadiisu abuu cabdiraxmaan weeye in bal markaa midharh baa jiraya ee laakiin raggaa uu inoo tiriya saxaabadii rasuulka kaba mida kunyadoodu iyaga iyo dad badan oo kale abuu muxamed weeye wa biabi cabdillaahi ay wa miman yuknaa dadka loogu kunyoodo waxaa ka mida biabi cabdillaahi abi cabdillaahi kunyadiisu ay tahay min asaxaaba un azubayru waalxusaynu wasalmaanu waxudayfatu wacamru bnu lcaasi wagayruhum oo abu cabdillaahina dad aad u badan oo saxaabo iyo dad aad u badan oo kaleba abu cabdillaahi waa la yidhaah waatan shalayna soo haynay a'immadan madaahibahan matbuucada ah in badan oo kaba mida ama dhowruu inoo sheegay mid kastaba kunyadiisu abu cabdillaahi ay tahay iminka halkana saxaabada rasuulka qolooyinka abu cabdillaahi ay kunyadoodu tahay waxaa kaba mid ah zubayr ibnu alcawaam iyo xusein ibnu cali iyo salmaan alfarisi iyo xudayfat ibnu lyamaan iyo camr bnu lcaas iyo qolooyin kalaba iyagu kaba mid weeye haddii ictiraad meelu ama ziyaada ay jirto midheer buu ziyaadinaya shaarixu isagoo ciraaqa kaba soo noqlinaya idinkaa eegan doona waayo waa umuuro aad u daahira oo cad weeye maanta wa biabi cabdiraxmaan ay wa miman yuknaa cidda loogu kunyoodo waxaa kaba mida biabi cabdiraxmaan waa min asaxaaba un hadeeg waa asxaabtii rasuulka un bal qolooyinka ay kunyadoodu tahay abuu cabdiraxmaan waxa ka mid ah laynooma dhammaynayo asxaab badan baa dee kunyadaa yeelanayso inay asxaabtii kumayaal bay ahaayeen dadkii kalena hadalkood badaa bal haddaba qolooyinka kunyadooda abu cabdiraxmaan tahay waxaa kaba mida ibnu mascuudin wa mucaad bnu jabarin wa zayd bnu alkhadaabi wa bnu cumara wa mucaawiyat bnu abi sufyaana wagayruhum wa fii bacdihim khilaafun oo waxaa kaba mida ibnu mascuud iyo mucaad ibnu jabar iyo zayd ibnu alkhadaab oo cumar ibnu alkhadaab ay walaal ahaayeen halkii walaalaha aynu ku soo marnayba iyo cabdullaahi ibnu cumar mucaawiyat ibnu abi sufyaan iyo qolooyin kale ayaa iyaguna ku shuhroobay kunyadanba walow magacooda aad looguba yaqaano magacoodu ka aada usii mashhuurkaa uu yahay barhkoodna waxaa ku sugan buu leeyahay khilaaf baa kuba sugan oo bal maalan camr ibnu alcaas oo kale iyo zayd ibnu alkhadaab oo kale marka haddii khilaaf galo iyada noocii shanaad buu u guurayaaba waxa weeyaan dadka halkan dee ay tay in lagu sheegaan waxa weeye waa ciddii magacoodana ku shuurowday kunyadoodana la garanaya taas bay ahayd marka wana saxaabadii un baabuu inoogaba sheegay ibnu buxaynaha iyo ibnu camrin iyo magacyadooda xag hoose idinku suganta ibnu camrina waa cabdillahi ibnu camrin ibnu buxayna cabdullahi baa la yidhaha waa saxaabi macruufa buxaynana waa hooyadii aabihii malik baa la yidhaha bal noocaa halkaasaan kaga gudbaynaa anwaacdii kunyooyinkana kollay qayb kaba mida weeye isagoo in tobankaa nooc bal markan kana raacina kuba darnay haddana qaybo hadhsan baa jira oon dee ibnu salaax sheegin oo ibnu salaax bal matalan kitaabkiisa aan ku sugnayn saa daraaddeedna kitaabkan aan inooguba sugnaanayn oo iyaguna dee barhkoodna xataa ay mu'alafaad kuba khaas yeeleen oo macaariftoodaas xagga kunyooyinka kuba tacalluqsanay uba ihtimaamaana waa sidaa dee ninka isaga kunyadiisa iyo magaca abiya isku midiin si abu isxaaq ibnu isxaaq oo kale iyo ama kunyadiisa iyo kunyadii zawjadiisa ay iskuba mid yihiin sida abu ayuub iyo umu ayuub oo kale iyo waa wada anwaac bal suyuudi kitaabkiisa alfiyadiisa waxaa ku sugan tobaneeye nooc ama toban nooco uu yidhaha masiidatun cala bni salaax oo iyaguna kunyooyinkan ah amtilada ha kuba badnaato kutubta addee kala duwan ee taraajimtana ha ka soo ururiya xafnu xajar kutubtiisiiya bal markaa iyada noocyada halkaa kunyooyinkii baan ku dhaafnay annawcu athani walkhamsuun noocii shan iyo labaatanaad labiyo kontonaad baan ujeedaa al alqaabu naanaysihii weeye oo iyaguna bad ah dee aad iyo aad u badan macnuhuna waa maxay waa macrifatu alqaabi almuxadisiin nimanka ruwaadda iyo muxadisiinta alqaabta iyo naanaysaha ay leeyihiin garashadood buu noocani uba yaalaa wahiya alqaabtuna kasiiratun aad bay uba badan tahay waman laa yacrifuha ninkaan alqaabtaa ruwaaddu ay leedahay aqoon u lahaynan garanahayna qad markaa laqab inuu waxaan yahay aan garanahayna qad yadunnuha inuu u maleeyaa la arkaa asaamiya magacya inay yihiin oo ruuxani uu magacba uu yahay oo markaas maxaa dhici fayajcaluhu markaa kaba dhigo man dukira ruuxii lagu sheegay bismihi magaciisa fii mawdicin meel wa bilaqabihi laqabkiisa iyo naanaysiisa fii aakhara fii mawdicin aakhara meel kale shaksayni laba shaksi uu kaba dhigo waa umuuro qalada ay kaba yimaadaan culimadna waxay ugu cinaayoodeen waqti dheerna ay u siiyeen kutub gaarana ay u khaas yeeleen u tacaduday oo dee bal maalan kala waaweynba waa si bal loo badba markaa ruuxu khada iyo qalad meelahan gala uga badbaado waayo qaladkan ruux lagu qaldamay ee magacii ama dee ruux kale loo qaatay wax saalan ma noqonayo xadiidkii buu raad ku yeelanaya haddii uu bal maalan la garan waayo oo kale ama ruux hiqaa loo qaatay isagoon kii ahayn iyo raad buu xadiidkii kuba yeelanayaa bal markaa tan bay ugu cinaayoodeen oo aad buu muhim u yahay iyadana garashadeeda la garto oo waxyaalaha lagaga badbaadaya dee tan baa kaba mid ah waxnaanaha waa qalado dhacay oo rag waaweyn oo aima ah kaba dhacay oo sharax ayaa waxaa inoogu sugan jamaaca akaabir alxufaad ka miday taasi ku qabsatay oo nin dee meelna magaciisii ku yimi meelna naanaystiisii ku yimi ay laba ka kala dhigeen ragga imaamu ahlilcilal cali ibnu madini baa kaa mida iyo cabdiraxmaan ibnu yuusuf ibnu kharashi iyo imaamkii shahiirkaa ibnu cali dee ninka alkamil ba lahaa xagga ducafada iyo magacyo ragsaa u yaqaanay ayaa saddexdoodaba maxaa dhacay cabdullahi ibnu abi saalix iyo cabaad ibnu abi saalix bay laba nin ka dhigeen oo dee la walaala un qolooyinka aynu soo marnay ilma abi saalix ee afarta ahaa oo labay ka dhigeen arrinkuna saamay ahayn say culimmadu dee is yidhaahayn ay caddeeyeen cabaadkani waa cabdullahi ibnu abi saalix oo naanaysi uu leeyahay ee ruux la walaala ma aha he waa in abisa nin keliya un cabdullahi ibnu abi saalix iyo cabaad ibnu abi saalix dee a'imadaa waaweyna qalad waa ka dhacay oo ninkii bay nin labaad u qaateen oy ka dhigeen dee dadkaas hayl iyo walaalihii ah inuu ka midkaa ninkan shanaadna ula walaala yahay taasay kaba dhigeen waana umuuraha aan ruuxa aan dee halkan aanu macrifo u lahayn waxyaalaha ku iman kara wa allafa way allifeeno fiihi noocan fiigiisa jamaacatun jamaaca xufaadda kaba mid ah ayaa kutub u dejiyey shaarixuna midhadh intaa kuma dhamme ayuu inooga soo dhigtay abubakr shiiraazi kitaabkiisa oo dee la madbaceeyey abulfadl falaki iyo abulwaliid dabaaq iyo ibnuljawsi ibnuljawsi kiisana kashfu niqaab buu ku magacaabo oo kitaab iska dhexdhexaada xaafid ibnu xajar oo wuxuu leeyahay uguba dambeeyey waxaanu shaarixu kaba cabiraya wa taaliifuhu axsanuha wa akhsaruha wa ajmacuha taaliiftiisu iyadaa ugu fiican kutubtaas oo dee waana ka wada dambeeyey ninka naaqidka ee xaafidka ee itqaanka badan idilaaca weyna magaciyo asaami iyo alqaaba u lahaa buu ahaa waana ugu kooban yahay kitaabka ibnu xanarkay horta ibnu jawsiyo hadduu dee saa uu ku dhow yahay kitaabka xaafid baaba kaba weyn laakiin waa tatan uu kaba cabiray bal in sakhawi baa kaba cabiray inuu waa uu saxsan yahay kitaabka ibnu jawsi haddana intan anigu kashfu niqaabka arka oo weliba aan dabcaan taxqiiq lahayn waxa weynidaas iyo waasacnimada lagu tilmaamo may ahayn oo kitaabka xaafid baa kaba weyn marka gees laga eego waajmaca kitaabka xaafidna nuzat lalbaab fi lalqaab baa la yidhaah kale laba mujallad bay ku madbaceeyeen isagoo muxaqaqa laba mujallad lagu soo madbaceeyey waa kitaabka xaafid ee taraajim aad u badanna way kuba sugan tahay bal masalan kuwa horena shiiraazi iyo kiisana waa la madbaceeyey kan ibnuljawsi waa la madbaceeyey adugu kutub kala duwan baa la madbaceeyey waxaan aan arkaynana kutub kala duwan bay u dejiyeen oo tatabucoodna uu dheeraanayo laakiin dee kollay ruuxii asaaniid iyo riwaayaad iyo magacyo iyo taraajim ku shuqloona aanu kaba maarmayn calaqal bal wax kaba mid ah marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa karihahu wixii uu karho ama uu nacayo almulaqabu almulaqab ay almulaqabu bihi kan isaga naanaystan lagu naanaysay ee loo bixiyey waxa uu diidayuu nacayo laa yajuusu haddaanay dariiq dee tacriif iyo tamyiis dariiq aanay taasi u noqon wax bannaan maaha in lagu sheegaaba wamaa laa ay wamaa laa yakrahu wixii aanun diidahayn ee iska ogol yahayna fayajuusu fa atacriifu bihi in lagu sheegaa way bannaan tahay macnuhu waxa weeye horta bal matalan marka hore haddii ay tahay tasmiye iyo ruuxan ku idlaaqeed iyo u bixinteed taas iyadii ma banaana wax ruuxuu diidayo sina in loogu bixiyo ama looguba idlaaqo kollay dee nahyi adagna waa kuba yimi laakiin ruuxii haddii wixii laqabkaasi uuba baxo oo uu diidayo horeynu aadaabtii muxadidka ugu soo maray oo inuu ciddaa uu wax ka warinayo ku sifayn karo dee laqab ama de xerfo ama wuxuun ama dee nisba uma hooyo oo uu ku shuhuroobay uu ku sifayn karo inu halkii aadaabtii muxadidka matniga kuba soo aragnay waana hadalkii nawiin buu ahaaye waxay noqonaysaa haddii dee ruuxan sheegiddii la sheegayaynu u baahnayn in la gartay iyo tacriifkiisii ay noo suurtogelaysa inagoo laqabkan uu diidaya aynaan sheegin iyada markaa in lagu sheego markaa meesha ma imanayso ma banaanaanayso kol hadduu diidayo laakiin arrinku hadduu noqdo dee haddaan laqabkan lagu sheegin lababa garanayo tacriif iyo tamiis baa ilaa bugu baahday loogamana jeeda tanqiis iyo ceebayn in lagu ceebeeyo loogama jeede bal in dee ruuxii lagu garto ayuunbaa loo jeedaa marka caynkaasa iyadaa way bannaantahay dee xataa wixii la diidayay markay tacriif un looga jeedo ee ruuxiina aan si kale loo garanahayn bal taas bay noqon kolley xukumka guud ee meeshan yar khulaaso ahaan ah alqaabtuna way badan tahay wax sababtii loogu bixiyo ruuxa la garanayo ho cabdilqani baaba kitaab gaarataa uba dejiyay asbaabul alqaab intuu kuba magacaabay iyo kuwa badanoon la garanayna way jiraan ee laakiin midhadh ayaynu amhilan kaba arkaynaa dee aad bay uba badan yihiin halkii shalayta casharkiina markii aynu waxyaalihii mufradaadkaa soo haynay kuwa kelid ee ruuxa mooye cid kale aan loogu magacaabin iyadana qayb baan soo aragnay laba magacna ay noo ama laba laqabna ay nooga soo noqonayaan casharkaa shalayto wa haadihi tani macnaa waa hadalkan inoo soo socda nubadun waa macnaa wax yar ama shay yar oo minhu min hada nawci noocan kaba mid ah nubadu waa jamcu nubdatin waa qidcada shayga kaa mid ujeedadu waa shay-un yasiirun min hada nooc waa wax yar ma haddayna waa waxaa mu'alafaad waaweynba loo dejiyey eh midhadhuun baa lagu laguu sheegayaaye namaadij noqonaye waa wax yar oo noocan aynu hayno kaba mid ah ayay tan imika ku imanaysaa kuu soo socota ay tahay marka minhaa waxaa kaba mid ah alqaabtii mucaawiyatu daallo waa nin mucaawiya la idhaha ibnu cabdilkariim laqabkiisu muxuu yahay addaallo taas buu yahay nin fiican oo wanaagsan oo muxaditha ayuu ahaa hallow iyo waxyaalahaasna kaba dheer ee laqabkii muxuu ugu baxay dalla waayo dee sumiya bidali dalli ama luqiya bidalli waxaa loogu magacaabay liannahu isagu dalla wuxuu ku ambaday fii dariiqi makata maka dariiqeeda aduu malaa isagoo xajiya u soo socday baa waddadaa uu ku lumay dibba looma arago ninkiisii baa lagu waayey bal markaa ninkaas oo kale waxaa daalli kutubta hadduu u yimaado waa arrinku ma aha dalaal xaggii diintiisa ahayd ma aha laqabkan aan toosnayn baa laazimay dee tacriif ahaanna waa loogu sheegayaa uun waana laqabka mucaawiyat bnu cabdilkariim waana nin toosan buu ahaa oo qiimab leh waaya cabdullaahi bnu muxammedin wa minhaa waxaa kaba mid ah cabdullaahi bnu muxammedin adaciifu waa nin la yidhaaho isna cabdullaahi bnu muxamed oo laqabkiisna maxay yahay addaciif dee xadiid kale haddii laga dhow yahayna addaciif haddii la yidhaho waxun baa loo qaadanaya nin daciifa xadiidkii on fiqa ahayn baa loo qaadan arrinkiisna isna uu ka dunaayo waxaa taa loo yidhi kaana wuxuu ahaa daciifan fii jismi xagga marka la eego nin tabar daran buu ahaa nin quwo daraan dee quwo siyaasa lahayn oo taag daran buu ahaa tii baa addaciif loo yidhi dee marka nin muxadisa uu yahay nin raawiye uu yahay laqabkana la socdo xadiidkiisa daciif kumuu ahayne laqab aan toosnayn oo isna laazimay weeye oo laqab aan toosnayn oo laazimay weeye cabdulqani ibnu saciid baa wuxuu yidhi rajulaani jariiraani lazimahumaa laqabaani qabixaani addallu adaciifu shaarixa soo naqliyey waana raggii asbaabta ka aan lahayn wuxuu leeyahayba asbaabul alqaab buu kitaab u dejiyey laba ninoo waaweyn ayaa laba naanaysood oo xunxumi ay laazimeen waa addallu mucaawiya iyo addaciif oo ninkan cabdullahi bnu muxameda nin saddexaad baa taasna soo raacaysna dee nin muxadis oo shahiir oo qiimo badan ahaa oo wa minhaa alqaabtii waxaa kaba mid ah muxamed bnu lfadli moxamed ibnu lfadli abunucmaan laqabuhu caarimun ninkan aanaystiisu waxa weeye caarim caarimna waxaa la yidhaha shariiru lmufsid waa ruuxa fasaadka badan ee sharka badan baa caarim la yidhaah muxuu sheekhu markaa yidhi kaana baciida min alcaraamati shar iyo xumaan iyo fasaad ninka dheer buu ahaa waanan muxadis oo shahiira isna waa laqabka aan toosnayn baa laazimay wahiya alfasaad asbaabtiina kan laynooma soo naqlin labadaa garanaybe wahiya alfasaad oo addoon saalixuu ahaa laqabkaasna waa laazimay wahiya alfasaadu caraamadu alfasaadu fasaadka weeyo caalim ruuxa la yidhaahna waa kaa shariirkee mufsidkaasi ibnu kasiir mukhtasarkiisa uu kuba yidhaaho bal sharaxana waxyaale iyaguna tan u nadiira ayaa inoogu suganoo nin la idhaha yunus ibnu yaziid alqawiyu oo isna waxaa alqawiyu loo yidhi quwadii uu ciboodin cibaado badan buu ahaa laakiin xagga xadiidka nin daciif ku ah ama ku dabacsan buu ahaayo isna marka dee raawi la joogo haddii la idhaha hebel qawi weeye waxaa loo qaadanayaa quwo xadiis arrinkuna saamahayna quwo cibaado ayay ahaydba oo kale yunus ibnu muxamedin isaduuq waaba kadaab buu leeyahy imaam axmed iyo malaa tahakum bay u yidhaaheen taas deedna ay waxaan ku yaqaaneen buu ahaayo markaa tahaakum ahaan ayuun baaba laqabkani u raacay waayo imaam axmed iyo baa lagaba soo naqliyay ninkaa cagsigiisa ay kadab idhaaheen oy leeyihin iyaduna waa dee min baabi aladad oo xifsigiisii badnaaye lagaba yaabay ayay tan loo yidhi iyo idqaankiisii badnaa marka waa alqaabo daahirkooda waxa laga fahmayaba aan ahayn baa jirjira gundarun wa minha alqaabtii waxaa kama mid ah gundarun laqabun wahuwa isagu gundar laqabkan gundar laqabu jamaacatin koox naanaystood weeye weliba arrinta ishkaalkani kullun mid kastoo minhum iyaga kama midi moxamed ibnu jacfar iyo jamaaco mid kastaba moxamed ibnu jacfar la yidhaaho ayaa magacan ama laqabkan gundarna naanays ay u tahay marka jamaacadii buu qeyb inooga sheegayaa wuxuu yidhi awaluhum raggaa ka ugu horeeya ee ugu horreeyeyba saaxibu shucbata waa ninkii shucba saaxiibkiisa waa nin rijaasha saxiixa ama umuhaadkan sita ah kaba mid ah rijaalu tahdiib kaba mid ah shucbana in badan buu laazimayo waayo shucba hooyadii buu qabay marka muddo dheer buu laazimo xadiiskiisana aad buu uba yaqaanay sanbay saaxibu shucbata u yidhaaheen haddaba ninkaas oo kale moxamed ibnu jacfar waana ninka ugu horeeya bal uguba mashhuursan ee gundaro waa ninkaa dee shucbo kaba wariyay iyo dabaqadiisii ninkaa gundar baa la yidhaha waxaana yidhaaheen sababtan gundar ay ugu baxday ibnu jarayj aynu hore usoo marnay baa basro yimi gundar iyana waa reer basraad ama moxamed ibnu jacfar xadiid buu ka soo naqliyey xasan albasri oo xadiidkii baa adigu lagu inkiray ama dadkii reer basraad ay kuma inkireene dee bal isaga u yimee cilmidoonba uguba yimee macrifada lahaa maxamed ibnu jacfarna aad buu ugu buuqay oo uu ku qayliyey oo isagaa wuxuu badiyey shaqabkii iyo qayladiiyo buuqi mushaqabadii oo markaasuu ku yidhi ibnu juraj uskut yaa gundaru reer xijaasna kaa mushaqibka ah ayay gundar odhanayeen halkiibaa laqabka iyo naanaysta ay kaba raacday bal taasba weeye kaasi waa mid wathani ka labaad ninka labaad ayaa isna maxamed ibnu jacfar magaciisu yay laqabkiisna gundar yahay waa nin yarwi kaba warinaya can abi xaatimin abi xaatim uraazi wax kaba wariya ninkana abulxusein bay kunyadiisu tahay dee waana kaa magaciisii noo qadimayba moxamed ibnu jacfar baa la yidhaah awowgii laakiin cabduraxmaan baa la yidhaah waxaana laqabkiisu yahay gundar wathaalisu ka saddexaadee isaguna isagoo moxamed ibnu jacfar la yidhaah naanaysiisna ay gundar tahayna canhu ayr yarwi canhu waxa isaga wax ka wariya abu nucaymin abu nucaymkii waxa weeyaan dee ahaa maxamed ibnu cabdillaahi ee mustakhrajkiiyo kutubtaa lahaa maha abu nucaym horeynu soo marno marar nagu soo noqdo fadl ibnu dukayn oo dikrigiisna inoo dambeeyo kaa maaha waa abu nucaymkan dambe musanifka ah ninkaas baa wax ka wariyay iyo dee xaakim iyo qorooyin kale oo saddex boqol iyo toddobaatankii buu dhinto waa nin qarnigii afraad raggiisii ah isagana waxaa la yidhaahaa waa nin xaafiduu ahaayo bal maalan malaa socod badan ama dadkii rixlada dheeraaye awowgiina xuseen maxamed ibn jacfar ibn alxusein waana laqabkiisna gundar weeye waraabicu ka afraad ee hanaadirada kaba mida nimankan hanaadirada kaba midi ee weliba magaciisu maxamed ibnu jacfar yahay can abi khaliifata aljumaxiyi macnaa waxa weye yarwi wuxuu wax ka wariyaa oo isagu wax ka wariya can abi khaliifata aljumaxiyi abi khaliifata aljumaxiyi abu yacla almawsili iyo qolooyinkaasu wax ka wariyaa isagana dadka wax ka wariya waxaa kaba mid ah daraqutni oo isaga abutayib albaqdaadi baa la yidhaah maxamed ibnu jacfar awowgiina duraan ayaa la yidhaah bal afartaas buu inoo soo dhigtay mid kastaba maxamed ibnu jacfar baa la yidhaah waxaana naanays u wada ah laqabkan ah gundarba sheekhu wuxuu raaciya wa aakharuuna iyo kuwo kale ay waakharuuna ayaa luqibuu bihi ama waakharuuna kuwo kalena luqibuu bihi laqabka nugundar baa naanays loogaba yeelay laakiin magacoodaan maxamed ibnu jacfar ahayn midhadh iyaguna weliba maxamed ibnu jacfar la yidhaaho oo laba ayuu inoo sheegayaa sharaxa inoogu sugan oo mid kastaba maxamed ibnu jacfar inta la yidhaha laqabkiisuna qundar yahay laakiin qolooyin kalea jira oo qundar inta laqabkoodu yahay laakiin magacoodu aanu maxamed ibnu jacfar ahayn bal qundarna qolooyinka la yidhaaho inahaasaa kaba mid ah wanujaarun isnaani waa laqab isna isnaani laba weeye welibana isku magaalo ahaayo bukhaari yani magaaladii bukhaara ehelkeedii kaba mid ah waxay kala yihiin axaduhumaa ama ciisa bnu muusa waa nin ciise bnu muuse la yidhaaho oo isaguna muxadis ahaa can malikin wa thawriyi oo kaba wariya malik iyo thawri iyo bukhaari kitaabkiisana waa ku sugan yahay laakiin tacliiq ahaan buu ugu sugan yahayoo mucallaq waxyaalaha mucallaqaadka bukhaari wariyo ayuu mid ka midaba dariiqiisa uu kuba wariyey oo kitaabkiisa tacliiqahaan rijaashiisa asalka a maaha ee waa rijaasha istishaad ama tacliiq ahaan uu soo qaato bal waa ninka ciise bnu muuse ayaa la yidhaahaa oo waxa weeye waa ninka waxaana uu shaarixa u dee ibnu salax kaba soo naqlinaya waxaa qunjaar loo yidhi labadiisa nafoor ba aad u guduudnaa macasasaayo san bay u yidhaaheen ee kolley lafdigu hadduu carabiba noqdo waxa weeyaan dee waa malaa macnihii afkoodii buu tarjamadooda taa ku noqonayaa weeye ciise bnu muuse can malikin wa thawri wathani ka labaad saaxiibu taariikhi ay saaxiibu taariikhi bukhaara magaalada bukhaara ninkii taariikheeyey ee kitaabkan la yidhaaha taariikhu bukhaara lahaa weeye waa nin isagu xaafid ah oo moxamed ibnu axmed la yidhaaho oo isagu qarnigii afraad raggiisii ah qarnigii shanaadna dee ilaa labiyo toban sanadood ka soo gaadhay oo adugu bal matalan kaas ayaa waxa uu leeyahay kitaab taariikhu bukhaara dee magaalooyinkii badankoodu a'imadii kaba timi ayaa taariikhay u wada dejiyeen oo waatan qayb dhammina maanta ay madbuuc tahay na soo gaadhay sida taariikhda baqhdaad ee waasica uu leeyahay waxa weeyaan uu leeyahay khadiboo kale iyo taariikhdan kaba weyn waxaa laga hayaa iyadoo dhowr iyo soddon mujallad looga soo madbuucmay ilaa labayo toddobaatan mujallad ooban arkay haddana weliba ma dhamma nin keliyaana gacantiisa ku qoray waana magaalo keliya taariikhde taariikhu dimashqa ibnu casaakir waayo labayo toban mujallad toddobaatan intay madbuuceeyeen bay haddana ajsaa dambe dib u madbuceeyeen waxoo dhamina haddana kitaabkii ma aha kitaabkii sheekha weliba ma wada dhammaadee mukhtasaraadkiisii hore ibnu manduurkan lisaaulcarabka lahaa iyana horey u madbuceeyeenbe bal kutubtaas magaalooyin kastabana kolley taariikh baa wada jira taariikhu asbihaan iyo haddaba bukhaare ayuu taariikhdeeda leeyahay waana ninkaa dambe waana nin xaafid ahaa isagana hunjaar baa laqabkiisu yahay saaciqatu waa minha alqaabtii waxaa ka mid ah saaciqatu wa huwa laqabu moxamed bnu cabdiraxiim moxamed ibnu cabdiraxiim saaciqa waa nin xaafida oo shahiir ahaa ayaaba waxa weeyaan laqabkiiba weeyaane kaas baa alqaabtii kaba mid ah waxaana uu sheekhu yihi raximah llahu tacaala lishiddati xifdi ay luqiba bihi saaciqa waxaa loo yidhi dee waatan saaciqadana waan garanaynaa waatan danabkii iyo waxyaalaha sarobka kuwa yimid waa lishiddati xifdi xifdigiisii badnaa iyo mudaakaradiisii xooga lahaydee cidi aanay hor joogsan karahayn ama aanay dee la mudaakaroon karahayn ayay saaciqo u yidhaaheen oo nin xaafida xifdigiisu aad u badan yahay mudaakaradiisna ay xoog leedahay ayuu ahaayo saaciqo saasu kula baxaye waa bal matalan maxamed ibnu cabdiraxiim laqabkiisii canhu yarwi waxa wax ka wariya canhu xaggiisa albukhaariy oo sheekhyada bukhaari ayuu kaba mid yahay shabaabun wa minha alqaabtii waxaa ka mida shabaabun waa laftigan dee didu shaykhuuka shabaab ma dhalinyaro una waa nin laqabkii marka wuxuu yihi laqabu khaliifata wa huwa laqabu khaliifata ninka khaliifa la yidhaaho ibnu khayaad laqabkii weeye saaxibi taariikhi taariikh dhalaa macna taariikh baa jirta taariikhu khaliifa la yidhaaho dabaqaadna uu leeyahay dabaqaatu khaliifa la yidhaaho waana nin mutaqadima taariikhu khaliifana doctoorkan macruufkaee akram alcumari la yidhaaho ayaaba soo madbaceeyo taxqiijiyey oo soo saaray taariikhdiisa bal markaa kaasna laqabkiisa waxa la yidhaahaa ninkaas dee mualifkaa ee taariikhda iyo dabaqaadkaas bale waxa weeyaan shabaab baa laftigiisu yahay ee magaciisu waa khaliifat ibnu khayaad ibnu khaliifat ibnu khayaad alcusfuri waa isku noqnoqdeen isaga iyo magaciisiyo ka awabihii ilaa ka awoogiisa labaade zunayjun wa minha alqaabti waxaa kala mida zunayjun bizai waljimi wa huwa abu kasana abu kasaan ninkay kunyadiisu tahay weeye moxamed ibnu camrin sheekhu muslimin muslim u sheekhaa kaasna laqabkiisa zunaj ninkaasaa la ydhaah rusta isaguna waa nin kaleo muxaditha oo minha alqaabtii waxaa kala mida rusta wa huwa laqabu cabdiraxmaan alasbihaniyi alasbihaniyu cabduraxmaan alasbihani naanaystiisii weeye cabduraxmaan ibnu cumar nin la yidhaaho oo isaguna ruwaadda kaba mida kaas buu laqabkiisa yahay sunaydun wa minha alqaabtii waxaa kaba mida sunaydun wa huwa laqabu lxusayn bni daauuda ama huwa huwa ninkaa sunayd la yidhaah alxuseyn bnu daauuda weeye waa nin kolle macruufa oo mufasir ahaa tafsiir musnadana leh masise magaalo ay yidhaahaana loo nisbeeyo adigu kolley xagga riwaaya ahaan way daciifiyaan laakiin waa ninkaa dee aqoontaa sare tafsiir iyo waxyaalo uga lahaa ayaa laqabkiisa sunayd la yidhaha dikrigiisna kutubta waaba kusoo noqdaa kutubta tafsiir iyo waxa bundarun minha alqaabtii waxaa kala mida bundarun wa huwa moxamed ibnu bashaarin ninka bundar la yidhaaho waa moxamed ibnu bashaar ninka la yidhaaho waxaanu kaba cabiray sheekhu ama shaarixu shaykhu shaykhayni wannaas labada sheekh waa bukhaari iyo muslim iyo dad kaba sheekhoodii weeye kolley qolooyin kale malaa cibaaradooda ka dhawaydo dee shaykhu shaykhayni waljamaaca anaa wuxuu kaba mid yahay bundar ama imaamkani uu kaba mid yahay rag sagaal ahaayo aynu soo sheegnay ninka tobnaad haddaan kaba reebo oo dee maynaan magacyadooda soo tirina laakiin inay dee markaa canazi markaan soo haynaan dikrigooda sheegnay oo lixdan ummuhaatu sitaari ay toos ula wada kulmeen toosna ay wax uga wada wariyaan oo u wada sheekha ayuu kaba mid yahay bundar magaca magaciisa magaca abiye bashaarna haddii ala yidhaha bal muctarifkaiyo mukhtalifka ayaabuu inoogu iman doonaa biidn illahi tacaala haddii aan casharkan saa ka gaadhno ama dee casharkan galabta un baaban u arki doonaa biidn illahi tacaala waxaana yidhahen bundar waxaa loo yidhi axaadiidiisu axaadiisu dee nin xaafidu aha axaadiis aad iyo aad u badan xifdisnaayo dadka kalena kagaba sarreeyo tan bay laqabku uu yahay balkaasna wey wa minha alqaabtii waxaa ka mida qaysaru qaysar oo dee laqabkii uu la bixi jireen boqoradii reer rome wa huwa isagoo abunadri haashim ibnu lqasim ninka imaam axmed iyo sheekhyadaysii kaba mid ahaa ayaa laqabkiisu yahay abunadri haashim ibnu lqasim baa laqabkiisu qaysar yahay bal markaa waa alqaabihii baa weli taas inoo socda waana umuuro dee ah naqliga maxdiga ee wax kale lahayn alakfashu minha alqaabtii waxaa kaba mid ah alakfashu iyaguna dee hadday nuxaad ahaayeenna riwaayay leeyihiinba alakfash marka wuxuu sheekhu kaba cabiray naxwiyuuna cidda akhfashyadu ama akhaafishtu waa niman nuxaad ah oo naxwada aad u yaqaana oo haddana laqabkan leh markaa afar buu inooga sheegi doonaa haddii ala yidhaha afar buu inoogaba sheegi doonaa saddexna saddexoo laqabkan ku shuhroobay ayey ninna uu inoo raacin doono bal shaarixuna wax kale inoo kordhinay laakiin alkhafash imaka dee waa imaka marka mister ahaan khafisha yakfashu khafashan alakfashna waa wasfigii waxay yidhaahaan khafashku waa sigaru lcaynayni maca dacfi lbasar waa labada indhood oo ruuxa yaryaro indhihiisu ay yaryar yihiin aragiisna uu daciif yahay ee waana cillo laasimay kaba cabiraan ama waaba khilqo wa saaxibuhu yubsiru fi leyl akara min annahaar ruuxa dee wasfigaa leh ama cilladaa lihina habeenkiibuu u arka oo xarkaayo laakiin maalintii oo kale malaa dacfigan indhihiisaan qaadi karahaynoo markaasaa aragiisu iskaba liitaa kollay alacmash dee waa ka duwan tahay oo acmashna waa tan ruwaad sida ninkan caalimka aha ee xaafidka ahaa sulaymaan ibnu mahraan iyo alacmash la ydhaah iyada camashka waxay yidhaahaan dadkan had iyo goorda indhahooda ay ilmeeyaan iyadoo dacfi basarna jiro ayaa camashku uu yahay kana khafash waa dee markaa siqaru lcaynayn maca dacfi lbasar bay yahay marka haddaba rag baa adigu majmuuca ayaa dee waana arrinkan khilqadoodii ama abuurkoodii kuma sugnaabaa laqabkan iyo naanaystan ee ugaba time alakfash laba odhanayo khaafishna way iskagaba jamciyaan markay meelahan kaba hadlayaan marka wuxuu yihi haddaba waxa weeya wahum naxwiyuuna jamaaca naxwiyiina laqabkood wayo riwaaye xadiidna leh marka wuxuu yidhi haddaba waaba dee waxaa kaba mid ah ama awaluhum de waa intan dikri ahaan waayo ragga marka la eego akfashka weyn baa ka da-weyn isaga ninkanu inoo soo wadee laakiin saddexaasi dee waxay kaga duwan yihiin akfashnibay aada ugu shuhroobeen axmed ibnu cimraan waa nin axmed ibnu cimraan la ydhaha reer basro naxwiya mutaqadimu nin horeeyeyna weeye adugu muwata'a qariibkiisana waa leeyahay buu yidhi waana kan dee labadii boqol iyo kontonki wixii ka horreeyey inuu dhintay ibnu xibbaan inooga soo naqlinaya bal laakiin akfashyadii naxwada aada loogu yaqaanay waa kuwan waa abulkhadaabi waa akfashka weyn ka yidhaahaan alakfash alakbar bay markaa yidhahaan akfashka weyn oo waa abulkhadaabi ninka abulkhadaab la yidhaha weeye ayaa la qabtaa leh almadkuuru fi sibawey kitaabka sibawey imanka kitaabkii weeyaan wuxuu ujeedaa sibawey lahaa naxwada ahaa magac kalema lahana alkitaab unbaaba la yidhaahaa haddaba kitaabkaas alkitaab la yidhaahe sibawey leeyahay ayuu ku xusan yahay oo dee sheekhiisii weeye waxbuu kaga wariyaa isaguu wax kaga soo naqliyaa waana nin hiqa ah oo bal matala markaas abulkhadaab belakon magaciisa waxaa la yidhaha cabdilmajid ibn abd markaa cabdilxamid ibn cabdilmajid baa la yidhaha abu camr ibn alcalaa ninkan naxwada iyo qiraa'ada iyo dee imaamka kuba ahaa baanu dadkii wax ka wariyey ahaa waxaana yidhahaa nin shicirkan dee luqada la soo naqliyey shucaradii lagaba soo naqliyey bayd bayd u sharxa ayuu kii ugu horreeyey ahaa waana nin hiqaa bal kaas waxay yidhahaan alakfash alakbaro waa sheekha sibawey kaasi waa mid wa saciid bnu mascadata ka labaadna wa kii labaad waa akfash alakfash alawsat bay yidhaahaanoo waa akfashka dhexe wa saciid bnu mascadata ninka saciid bnu mascadata la yidhaha weeye aladi kaasoo yurwa la wariyo canhu isaga xaggiisa kitaabu sibawey kitaabka sibawey waa tilmiidkii sibawey bu ah ninka kitaabkiisa soo naqliyey weeye isaga dariiqiisa kitaabkiisa laguba wariyaa magaciisina waa kaa inoo sheegay alakfash alawsadna waa la yidhaa nimankan akfashyadana waa ninka ugu mashhuursan xagga carabiyada ama luqadaas ama carabiga iyo naxwada ugu aqoon badan ee ugu mudanba weeye ninkan saciid ibn mascadata bal ninkaasna waa akfashka dhexe abulxasan bal maalan oo kitaabka lagaba wariyaa laba boqol iyo shan iyo tobankii meelaha ama tobankii adigu meelahaasuu dhintay waa adigu qarnigii saddexaad madaxiisii un ka saddexaad waa ka ugu yar waa alakfash alashar baa la yidhaha wa caliy bnu sulaymaana saaxibu thaclabin walmubaridi oo ka saddexaadna waa nin isna mashhuur ah akfashka yar ay yidhaahaan cali bnu sulaymaan abulxasan marka wuxuu inoogu tacriifiyey isagu saddex boqol iyo shan iyo tobankii buu dhinto ninkaasuu qarni kaba dambeeyey xagga geeri ahaane ka dhexe thaclab iyo mubarid ayuu asxaabtoodii ujeedatu thaclab iyo mubarid waa laba imaam oo a'imadii nuxaadda waqtigoodii ahaa oo abulcabaas axmed ibnu yaxya oo nin naxwo ahaa dee kolle riwaayana xadiis kuleh oo hiqa ah oo marka la eego nimankii reer kuufa imaamkoodii ah xagga naxwada waa thaclab ninkaa la yidhaaho ninka labaadna waa ninkan shahiirkaee kitaabkan alkamiliya leh abulcabaas umana isna kunyadiisu ay tahay maxamed ibnu yaziid baa la yidhaha waa isku kunyaun labadood labadaba dee talaamiiddoodii buu kaba mid ahaa iyo xertoodii buu kaba mid ahaa saaxibkood weeye kaas baa akfashka yar laydha bal akhaafishtu inahaasa inooga mida shaarixuna wuxuu inoo kordhinayaa ilaa afartan hadduu halkan inoogu sheegay dee toddoba kale ayuu sheegayaa oo mid kastaba akfash laydhaayo oo weliba magacoodiina uu inoo sheegayo welibana uu sheegayo inuu taraajimta raggaa ku bastiyey kitaabkan uu leeyahay dabaqaat nuxaat waa kitaab madbuuc oo laydhaha buqiyat lwucaat fi dabaqaati nuxaat oo suyuudi baan oo wuxuu ku tarjameeyaa qolooyinkaa nuxaad buu ku tarjameeyaa kuwaasuu ku bastiyey kitaab la kitaab kaleo uu leeyahy oo laydhaha almuzr fi culuumi luga oo kale kitaabkiisana almuzr waa kitaab shahir oo laba mujalladoo burburan ku madbacaysanoo kolley habku u wadaana habkan xadiidka ayuu naxwadii kaba dhigay oo dee almutalif walmukhtalif waa ku sugan san imakaan haynayno alalqaab waa ku sugan oo alqaab abwaabtan ilaa afartan san qaybood buu kaba dhigay habkaasuu kuma wadaa kitaabkiisa oo san walashbah wa nadaairkiisa naxwada habkii qawaacid ulfiqiya ugu wado oo habkii qawaacidda fiqiga ayuu kana almusir la yidhahna waa kitaab isna aada mufiida oo uu leeyaho laba mujallad oo burburan ah ayaa wuxuu ku wadaa in habkaasin habkan dee xadiidka imakaan ku hayno anwaacdan oo kale ayuu geliya mutawaatirki iyo shaadki iyo wixii bay leeyihin halkan oo kalena asmaada dee alqaabtii iyo almutalif walmukhtalif oo laakiin nuxaad iyo shucaro iyo waxyaala noqonaysa mutalif iyo mukhtalif iyo buu leeyahy kitaabkaasna adigu koo iyo tobankaba uu ku wada sheegaa baan uga jeedaa un minhaa waxaa kaba mid ah alqaabtii murabbacun wa huwa isagu maxamed ibnu ibraahim ninkaa murabbac la yidhaaha waa nin xaafida waa nin xaafidaada kunyadiisuna ay murabbac tahay magaciisa maxamed ibnu ibraahim baa la yidhaha jazaratu wa minhaa waxaa ka mida jazaratu wa huwa saalix ibnu muxamed isna waa nin xaafidoo imaama saalix ibnu muxamed jazara ku shuhroobay laqabkana uba baxay waxaana yidhaahaan laqabkani wuxuu ugaba yimi dee walaa yaridiisii bay ahayd waa nin xaafidah ducaabo badan oo ahaayo kafta badanoo dee kutubta taraajimtu ay waxyaalahiisii ay nooba soo naqliyaan siasiyar calam nubalaa iyo hayrkiibe waayo nin aclaamtii kaba mid oo tarjamo kutubta waaweyn kuba leh ayaa waxaa la yidhi mala iyadoo dee nin xadiis bal lagaba warinayo oo majliskiina soo gaadhay ayaa xadiidka waxaa kuba sugnayd lafdiga alkharaza ayaa kuba sugnayd markii la yidhi halkee darsiga kaba soo gaadhayna halkii kharazadii buu taxriifiyey waa tasxiif isaga kaba dhacayoo halkii alkharazadii buu aljazara yidhi deetunbaa jazara laba yidhi taasoo kaleo saalixu jazara laqabku halkaasuu ugu baxay kelimadaa uu markaa hore taxriifiyey ayuu uguma baxo kol kol baa laqabku xaggan kaba yimaadaa kol baa laqabku uu waxaweeyan kaba yimaadaa dee ruuxu wuxuu hadalhaysu lahaa ama kusoo noqnoqonayo sida nin sheekhyada bukhaari kaba midoo laakiin tacliiq xat la yidhaahoo kale had iyo goor malaa kelimadiisa hadalkiisay ku yar jiri jirto dee tii bay uguma baxdaa bal jazara taasba weye waxyaalaha ducaabaadkiisay soo naqliyan waxaa kamid a malaa isaguna de waa caalim maa waraa nahri markii hore asalkiisu baqdaad haba ahaado isagoo maalin nin kaleo isaguna muxadis ahayo laqabkiisu aljamal ahaa jamal awr oo kale ay wada socdaan baa ninku kiisiibuu iskaba iloobo waxaa kusoo baxay awr malaa jazar waxaan dabacsa ama kaarooga sido ayaa kusoo baxay markaasuu yihi maa haada isagu leeya laqabkiisuu xusuusinaya markaasuu ku yihi ana calayka adigo adiga kusaaradu buu yihi markaa isaguna isagiina jamal baa la yidhaha waxadna jazarida waa korkii tiri ana calayka adigoo korkaaga ku sugan markaa saalex bni moxamed cubaydun alcijl wa minha waxaa kaba mida cubaydun alcijlu isma idaafaysna isana laqabka uba yimi waa cubaydu ninkaa la yidhaha alcijlu waa laqabkiisii bitanwiini wuxuu doonayaa inuu dee inaga duwo si aynaan ugu dhawaaqin cubayd lcijli aynaan u odhan isu idaafayn alxuseyn ibnu maxamed isna waa nin xaafida ninkani oo raggan xufaad bay ahayn magacyadani raaceene waa nin xaafido isaguna raggan oo dhamina isku waqti bay ahayn oo reer baqdaad xufaadoodii kaba mid weeye waa xuseyn ibnu maxamed ninkaa la yidhaha kiilajatu aniga kaylaja ii taala laakiin kaafku waa kasirsan sida aimadii dabdisayba ay ku wada dabdiyeen halkan de waxa weeye nawowi oo kale sakhaawi ibnu salax iyo keyrkoodba magacu saase laakiin dee dabdi ahaan ima yaale xarakadii qalamka ii taala taasna lama ictimaadsadaba kiilajatu ayaa alqaabtii ka mida wa huwa moxamed ibnu saalix waa nin kaleo isna xaafid ahaa oo magaciisa la yidhaaho moxamed ibnu saalix la yidhaaho oo xaafida waxaana yidhaahaa nin baa weliba inoo dambeeya raggaa xufaada wa minha waxaa kamida maa qamahu waa sidee ficil maadi oo nafyi galay unoo ficilkii qamo oo kaloo la naafiyey baa laqabkii noqday maa qamahu waa laqab wada jira huwa isagu waa laqab labaadu weliba ninkani leeyahay callaanu callaanna weeye callaan iyo maaqamahu labadaba waa la yidhaaho waa laba naanaysoodoo ninkani uu leeyahy wa huwa caliy ibnu lxasan ibni cabdisamad waa nin xaafida isaguna oo cali ibnu xasan ibni cabdisamad la odhanayay waxaanu sheekhu yihi raximah llahu tacaala wayujmacu waaba la kulmiyaa on labadiisan laqab baynahumaa bayna laqabayni fayuqaalu waxaa la yidhaha calaanu maaqamahu calaanu callaanu baan ujeedaa callaanu maaqamahu ayaa laysu raaciyaa waana ninkaa laqabkiisii waxaana yidhaahaa shantan ba imika murabac iyo inta kaba dambaysa waa asxaabtii yaxya ibnu maciin ama asxaabtiisa raggoodii ugu waaweynaa bay kaba mid yihiin oo intuba waa xufaad bay wada noqdeen oo waa xortiisii waxaana yidhaahaanba isaga ayaa laqabkan u wada bixiya xataa dee markaa jazarana kama soo reebaan si wax markaa taxriifka uu kaba dhacay isagu bayr bixiya walow jazara ay sababtaa usoo sheegaan haddana waxay yidhaahaan sida dee ibnu salax kitaabkiisa kuba sugan iyo nawowi kitaabkiisa kan u asalkee irshaad oo kale intuba waa min kibaari asxaabi ibni maciin isagaana naanaystan lahaa ama waxaan uba ee bal adigu waa raggaan anaystooda weeye minha alqaabtii waxaa kaba mida sajaadatu sajaada kaba mida marka almashhuuru bi hada laqabi laqabkan ruuxa kuma shuuroobo sajaadadii alxuseyn ibnu xamaadin waxaa laqabkaa ku shuuroobo lagu yaqaanaa xuseyn ibnu xamaad oo wakiic imaamkii la odhanayay asxaabtii ama xertiisii kaba mid ahaa laakina labaad baa jirto wasajaadatu ay walahum sajaadatu aakharu sajaado kalena way leeyihiin muxadisiintu oo ama nin ruwaada kaba mida oo waxa weeyaan ama muxadisiintii kaba mida oo sajaado la yidhaha yaanu kaas aad ninkaas si ugu shuuroobayba ugu shuuroobin ama kaa xagga shuurada yaanu kulaba sinaanin baaba jiro wahuwa alxuseyn ibnu axmed waa xuseyn ibnu axmed oo ibnu cali iyo sheekhiisa ayo ninkaa hore kaba dambeeyey cabdaanu waa minha alqaabtii waxaa kaba mida cabdaanu waxaana weeye wahuwa cabdullahi ibnu cuhmaan cabdaan ninkan laqabkiisu yahay cabdullahi ibnu cuhmaan alcataki waana nin macruuf oo ninkii ibnu mubaarak imaamkaas asxaabtiisii kaba mid aha bal waa ninkii raawigiisii khaaska ahaaba aan odhan karno cabdullahi ibnu cuhmaan oo haddii imamka cabdaan oo kale uu idlaaqo cabdullahi inuu idlaaqo sanadadayna rag badan baa magacan leh ina mubaarak weeye nin kalaba ma aha haddaba cabdullahi ibnu cuhmaan iyo wakayru qolooyin kalaba cabdaal laqabkaa waa la yidhaha waxaanay leeyihin waa dadka caamada taqyiirkoodii bay waxaan kaba yimaadeen asmaado caliyin bay callaan yidhaaheen de wixii cabdi markaa kaba bilaabayena cabdaan kan bay yidhahdeen sida axmed oo kale xamdaan ay u yidhaaheen wahabo wahabaan marka waa taqyiirulcaama un bay waxyaalahan kaba yimaadeen ay yidhaaheen barhkood baa yidhaaha isaguna magaciisa cabdullaahi ah kunyadiisna waa abu cabdiraxmaan oo labadaa cabdiye kulmay ayaa cabdaan loo yidhi wasa ibnu daahir soo naqliyo laakiin ibnu sabaxi waxay leeyihin taasi nooma sugnaa bal labadii laqabay noogu dambeeyey maxay yihiin minha alqaabtii waxaa kaba mida mushkudaanah wa mudayanun shalaytaynu labadaba kusoo aragnay halkii alqaabtii kelida ahayd oo cid la wadaagsatay aanay jirin mushkudaanana waxay yidhaahaan waa luqadan ama reer faris oo magac macnaheedu yahay xabatulmiski ama wicaawlmiski weelkan geedkan aad u udgoon ee miskiga la yidhaha uu ku jira ama xabadiisa ayay yidhaaheen waxaana laqab uu yahay nin cabdullahi ibni cumar ibni moxamed la yidhaaho oo muxadisiintii kaba mid ahaa naanaystaasna waxaa ku naanaystay ama uba bixiyey abu nucaym fadl ibnu dukayn oo malaa dee isagoo wuxuu u yimi intuu dhar fiican soo xidhay soo dee hagaag xaragoonayo oo wax udgoon soo marsaday markaasu mushkudaana kuba yidhi waanu raacayba mudayanun alqaabtii mudayan baa kaa mida ism mafcuul weeye min adin oo ka isaguna nin xaafido oo aad u shahiiro moxamed ibn cabdillaahi ibn sulaymaan alxadrami la yidhaaho abu jacfar bay kunyadiisa mudayan tahay waana kunyada mee laqabkiisa waana laqabkaa keliyan isaga un mooye cid kale lagu magacaabin waana nin xaafida waxaana la yidhi isagoo yar baa waxaa laqabkan ku idlaaqay ama u bixiyey isna abulfadl nucaym ibnu dukayn oo isagoo yar oo ciyaal ay wada ciyaarayaan melaa meel biyeelo oo dhabarkiisa ay dhooba marmarinayaan ayaa waan u garanayo aabihiiba ay saaxiib ahaayeen ayuu ku uhi ya mudayanu lima laa lima laa taxduru majlis alcilm ama lima lam taxdur majlis alcilmi maxaa dee majliska samaaca ama majliska cilmiga u iman weyday waana kan yimi ee xaafidkaba noqday ee laqabkaas baa deeta u baxay oo mudayan bal alqaabtii kuwaasaa kaba mid ah النوع الثالث والخمسون نوع الصدحية كنتونات كل أنواع هيني ونوعي وفايدة بدنا أي نوع بلامي وقنا ديرا ونباهن حفتي وحكى لما تيران إن روح سيسا كو حفظة ونوياني وحكى لو إيا لما تيران وقبشة ونوع آدي آدو مهمة استقابي نوع تلماما يو محولي نوع الثالث والخمسون المؤترف والمختلف waa kaan magacana wada jiruu leeya waa nooc keliya la yidhaha maaha laba noocoo dee iskuba cadfan sida almuttafiq walmuftariq ay noo dambeeyo weeye haddii la yidhaha almu'tarif almukhtalifna caadi way qaban lahayd waa kii isagu marka la eega shakli ahaan iyo suura ahaan isku midka ahaa ama isu dunmay ee haddana dhawaaq ahaan iyo ku hadal ahaan kala dunaa qoraalkiisu sibuu u wada qormayaa laakiin markaan ku dhawaaqayno waa kala duwan yahay maxay taas isagaa aan ka sugaynaa markaa bal inuu taa inoo caddeeyo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala huwa noocani fannun fanni weeye jariirun weyn aad u mudan oo waxa weeyaan waxaa lagaga badbaadaa fannigan tasriifka aynu soo marnay dhibtan ahaa ayaaba wixii lagaga badbaadaya ay tahay yaqbuxu waanu ku fool xun yahay jahluhu garasho la-aantiisa la garan waaye noocan laga jaahil noqdaa biahlilcilmi dadkii ahlucilmiga ahaa oo da guud ahaanba kol hadduu ruuxuu ahlucilmi yahay inuu anwaacdan ka jaahil noqdaa foolxum ay ku taho waayo tasxiifkiisa iyo taxriifkiisaa badnaanaya waxbal matalan qalad ma waayayo dadkii aqoonta lahaa markuu dhex joogana hadii dee bal matalan waxyaalahan uu isna tan caadil kaba yahay had iyo goor wax isagii khajal kuma keena kama waayayo dee waayo khada'iisaa badnaanaya weliba laa siyama ahlilxadiidi weliba gaar ahaan dadkan had iyo goor asaaniid iyo magacayo ay dee cilmigoodiiba ku badan yihiin ee dadka ahluxadiidkaa gaar ahaan foolxumuu ku yahay in waxaan aan la garanahayn oo laga jaahil noqdo waman lam yacrifu ruuxa aan garanahaynna yaksur waxa badnaanaya yaksur khada'uhu gefkiisa oo ruuxa aan garan kan waman lam yacrifu yaksur khada'uhu khada'iisa badnaan waayo waxani qiyaas ma galo wax ka horeeya ama ka dambeeyo kutusaya waa magacyo alqaab iyo nisbooyin markaa si aad ugu dhawaaqdo ama waxa ku horeeya ama ka hore ama ka dambeeyo kutusayo xaggii luqadii carbeed iyo waxyaalayntii kaa saacidan aad ku dhawaaqi karto kugu hanuuninaya maba jirto wixii wuxuu u baahan yahay xifdi iyo dabdin buu u baahan yahay markaa khadaiisa ruuxa badnaanaya dee wixiina waa waxaa isshabahaya ee isu wada eg wahuwa haddaba noocani maa yatafiqu waxa iyagu iswaafaqaya weeye fi lkhadi xaggii dhigaalka halkaasaanay iitilaaf ku jiraan dhigaalkii waa iskaga mid duuna laftii dhawaaqa kaduunkii oo waxa weeyaan markaynu eegno luqadan carbeed xuruufteedu xuruufo kala duwan baa si u wada qorma waxa lagu kala duwaa waa dhibcahan ay leeyihiin ee dhibcii haddaan iska dayno bal ya-di iyo ta'di iyo nuunti iyo ba'di oo kale markay awal kelimo ama wasad kelimo ku jiraan aakhirka waxaa la arkaaba kitaabadu inay kolkol yar kala duudo sibay u wada qormeenno waxa inoo kala soocaya waa dhibcahan ama aan ka saraysiina ama aan ka hoosaysiinayno waxaa laba mida kolna alfaadaha qaarkooda si u wada qormaya ee waxa kala duwaa xaraka ay tahay dee inta badanna kutubti maba xarakaysna xarakadaa qalimkuna wax la ictimaadsado maba aha bal matalan asiid iyo usayd ismigii waa musaqar iyo mukabar sibuu u wada qoran yahay waa isla xuruuf waxa weeyaan dee wax matalan qiyaaso ku aad ku garan kartaana maba jirto on daddi ahayn maxay laakiin ku kala duwanyihin markaan dhawaaqayno ayaan midna asiid odhanaynaa midna usayd markaan dhawaaqayno ayaan ya iyo ta iyo nuun iyo ba ku kala dhawaaqaynaa laakiin wixii kale waa iskaga mid marka kaasoo kale khada'a ka yimaada aad iyo aad u badan tasxiifkuna waa meelaha uu kaba yimaado dee waana marka la eego macaari xaggan cilmigan rijaal markan iyo asaami wax ku tacalluqa waa meelihii ugu faa'iidada badnayd uguna ahamiyada badnayd jahligoodna ugu dhibta badnaaba weeye tasxiifka uu kaba imanayay bal kaasba weeye wa fiihi noocan waxaa kuba sugan musanafaatun kutub kutubta waa casharaat maha midharhkan ee casharaat kitaab ayaa meesha kuba sugan oo dee kutubta noocan kaba mida ee iminka la taxqiijiye lasoo madbiciye diraasaad ay kaba horraysiiyaan markay dee bal kutubtii noocaas hayd barhkood tirinayaan ayay dee wada tiriyaan wax la hayiyo wax la madbiciyo waxaan la madbacaynba iyo waxaan laba haynba wa fiim axsanuhaa kutubtaa ka ugu fiican wa akmalahaa ugu taamsani waa binisbati limaa qablahu weeye eh maaha guud ahaanbe alikmaalu libni maakula oo ina maakula usugnaaday kolle ikmaal markaynu halkii aadaabta ninkan daaribka xadiidkaa soo haynay kutubta uu cinaayoonayo iyo siduu kala horraysiinaya in aan soo aragnay ayuu kutubta dabdiga inooga soo qaatay kitaabkan ikmaal ayaynu markaa hore ku soo marrayba waana kan wuxuu leeyahay halkiisiba eh oo halkii fannigiis qaybtiisii dee uu isagu ku saabsanaana waa qaybtane kitaabkaasa ugu taamsan oo ikmaalka horta nin amiir ahaa oo xaafid ah bal dee imaaradiisu ma ladahmahayd imaaro guud may ahayne oo cali bnu hibatillaahi abunasr la idhaa baa lahaa cali bnu makuulo oo kollay qarnigii dee shanaad raggiisii ahaa shan iyo toddobaatan afar boqol iyo shan iyo toddobaatan ama toddobiyo siddeetankii baa la dilay bal ninkaas baa leh kitaabkiisana alikmaal baa la yidhaahaa magaciisana horean usoo sheegnay waana la madbiceeyey oo daa'irat almacaarif alcuhmaaniya kutubtii waaweyneyd ee lagu madbiceeyey markii ninkii caalimka ahaa ee cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallim uu joogay oo kale waa kutubtii uu dabdinayay isagii rag amtaashiisa ah isagaana taxqiiqiisa kuma qornaa kitaabkaas malaa mujallad mooyaane sideed mujallad baa lagu madbiceeyey bal kitaabkaas baa waxa weeye ka ugu kaamilsana binisbati limaa qablah wa atamahu kitaabkan waxa taam yeelay siuu ku taam yeelayna laba xaalay noqotay midi waa naqdi oo waxyaalihii waham iyo qalad ee kaba dhacay buu saxayay arrin kalena wixii ama dabadii cusboonaaday ee iyadna mukhtalif iyo mukhtalif ahaa ama se uu isagu kaba tegayna lama dhammayn karo waxani waa bad aan dee saaxilba lahayn bay noqonayaan asmaa iyo ansaab iyo alqaabe waxyaalahaasna waa kusoo kordhiyey wixii kale uu saxayo dee kitaabkii aynu kitaabkaa weyn buu isaga kuma dhawaaday kollayna wixii laga soo madbiciyey kaa dambana malaa iyadoo hadduu dee kitaabkii inaanu saa ku dhamayn asare afar mujalladii bay kaba madbiceeyeen waa ibnu nuqdata ayaa isaga taam yeelo ibnu nuqduhuna waa nin xaafida oo maxamed ibnu cabdilghani ibnu abi bakr la yidhaha xambeliya almadhaba reer baqdaad ahaa nuqdadadna waxaa la yidhaahaaba waa imaka isagu waa jaariyo ayeydii aabbo soo korisoo soo rabaysiba magacan lahayd oo iyagii lagu bartay lix boqol iyo sagaal iyo labaatankii nin hijirada nin dhintaynaba weeye bal taas weeye halkana shaarixu waa sii wadaayo bal kutubtii kan isagu ibnu nuqde daylka uba ahayd iyo kutubtii kalee jirtay iyo waxyaalahaasuu inoo wadaa isagoon wada dhammayne midhir inooga sheegaya waxaana adugu ugu dambayn uu ku dambaysiiyaa isagoo dahabi kitaab leh halkan mushtabihu nisba la yidhaaho ama almushtabih oo dee kutubta xaafid iyo kitaabka xaafid iyo ibnu nasirudiin iyo asal u noqday markii dambe asaas ay kaba dhaqaaqaan u noqday ee mundalaq oo markii ugu horreysay niman mustashriqiin ay soo saareen nashrigiisa hore iyo dabcadiisa horeba ay lahaayeen kitaabka rijaal iyo waxyaalaha ku tacalluqsan nin gaalaaba markii hore soo saarkiisa lahaa ayaa markaas yimi ugu dambayn walow laakiin laba jaanib ay yidhaaheen nuqsaan buu kaba yeeshayo mid isagu waxa weeye kitaabkii magacyadani waxay u baahan yihiin dabdi adag wixii la koobi karayana in jaanib laga koobo si jaanibkii kale marka jaanibkaa laguu soo koobo aad u ogaatid wixii aan intaa laguu soo tiriyey ahayni wejka kale inay kuba imanayaan taas isaga intuu dee labadiiba wax kaba sheegu yidhaha kuwo kaleo labadii dhinacba waxbaa kaba maqan marka waxa dambe kugu soo baxaya kan inuu yahay kan inuu yahay lama kala garanayo arrin kaleo kitaabka isaguna dhib kale ku keentay waxay noqotay wuxuu adeegsanayaa xarakadan qalimka ah fatxada kasrada damada iyo waxyaalahaas iyaguna had iyo goor tagayur baa kuba yimaado oo isagii kitaabkii la doonayay inuu wax dabdiyo wax saxo ayaaba isaga dee wixii uu kuba yimi wax ka duwani marka ay kaba soo baxday intaasa ay diyeen markaa dabadeed xaafid ibnu xajariya baa yimi halkan wuxuu markaa inoo sheegayaa xaafid inuu dejiye kitaab la yidhaha tafsir lmuntabih bitaxriir lmushtabih oo kitaabkii dahabina wixii kusugnaa uu sheegay isagii uu taxriiriyey bal hadday taasi taam tahay in xuruufna uu ku dabdiyo halkii uu odhan lahaa fatxa iyo kasre isagu bilaxaa ilmuhmala bilkhayn ilmucjama waa saa xuruufaha laguma dabdiyey wixii isaga dhaafay oo dhan oo aad u badanna uu soo sheegay oo wuxuu yidhaha wa huwa ajalu kutubi hada noocata mawasuidi suu yidhi wanasu alfiyadiisa ku yidhaha suma cuni biljamci fiihi alxaafid ibnu xajari fajaaa aya jaamic muxarar kitaabkiisuna maanta waa madbuuc nin adigu bajaawi iyabaa soo taxqiijiyey oo adigu soo saaray mar horeba afar mujalad buu kuma soo saaray laakiin waxaa jira kitaab kale oo isaga nin la waqti ahaa dejiyey xaafid ibnu xajar isaguna kitaabkaa dahabi uun dee maalan asaaskiisa uu ahaa iyo mundaliqiis laakiin kollay mala uga sii cinaayo batay wixii qalada ee dahabi kaba dhacay inuu saxo taasuu aad u dabdiyo taas kana waasacsan welibana wuxuu leeyahy dee kitaab kaloo loo soo madbaceeyo uu kaba cabiray markaas dee aliclaam bima waqaca fii mushtabahi dahabiyi min alawhaam qaladadii dhacay buu kitaab gaarana u dejiyey isna laba madbaceeyey ninka ibnu naasirudiin baa la yidhaha waa nin reer shaam ahaa xaafid ahaayo shaaficiyaba ahaa xaafidna ay isku waqti ahayn toban sanaood muu kaba geeri dambeeyey kitaabkiisa waxaa la yidhaha tawdiixu lmushtabihi baa la yidhaha waa kitaab isaguna isagoo muxaqaqa dabco fiican maxamed nacim curqusuusi uu madbaceeyey ama soo taxqiijiyey diraaso fiicanna ay kaba horeyso mujaladka tobnaad waa faharis un sagaalka kalena waa kitaabkii laakiin waa fanigan aan hayno marka waxaylatee wuxuu waa bad ee imika amsil aan ka arki doonaa iyadna aad iyo aad u muhimahe bal maalan ahamiyadeedana marka dambe aan sheegi doonaa iyo waxyaalihii laba yidhi ma casharka dambe bal markaa waxa ay tahay kitaabkaasna waa jira tawdiixulmushtabih baa la yidhaha labada daqiiqay haddaan in yar raacinaya haddaba wahuwa muntashirun haddaba noocani waa nooc aada u faafsan baahsan weeye oo laa daabida fi akhari intiisa badan daabid aad raacdo inaad xifdido oo sidiisa lagugu dabdiyo uun mooyaan oo xifdi lagu dabdiyo mooyaan tafsiil ahaan mooye daabid lagu siiyo oo la yidhaha intaas saa uu ogow inta kalena waa dhinaca kale oo dee waa wejka labaad taasi maba jirto in yar baa laga dabdiyaayo wamaa dubida wixii la dabdiyay intaasna ma yara hadda waa aad bay uga badan tahay laakiin ka kalaa ka badan wixii la dabdiyeyna qismaani waxyaalaha ujeedadu daabid lihina waa laba qaybood axaduhumaa midkood cala alcumuumi si guud buu ahaaday oo macnaa ruwaadda o dhan baa lagu dabdinaya ama waxaa ruwaadda kuba yimaadiya magacyada si guud ayuu daabidkani xataa ayaanu ruwaad